bal hadda fiiri taswiirta labaiyo tobnaad ilaahay wuxuu siiyey awood ama xoog dadka reer binu israa'iil ay kaga rayaan dadka kancaaniyiinta taboorah iyo baraaq waxa ay heeseen heesooyin wanwanaagsan si ay markaasi ugu farxaan maalinta ayada ah dadkiina waxa ay bilaabeen in ay iyadii la kulmaan oo la cayaaraan oo ay heesaan oo ay ammaanaan ilaah waxa ay aad ugu faraxsanaayeen in ay haystaan hogaamiye sida deboorah waxa kale oo ay ku farxeen jaaceel maxaa yeelay kama aanay cabsanin seseera ilaahay waxa uu isticmaalay labadaas gabdhood ama labadaas naagood si uu u badbaadiyo ummadda reer israa'iil miyaad arkaysaa ilaah sida uu u isticmaalayo waxyaalaha daciifka ah si ay uga kor maraan ama uga guulaystaan waxyaalaha xooga badan halkan waxa aanu ka garan karnaa markaa walaalayaal dadka reer banu israa'iil in ay ahaayeen kuwa daciif ah marka loo eego xagga reer kancaan laakiin sidaa la'alligeed waa ay fiijin kareen ama ka rayn kareen derbiga jerijo waa uu xoog badnaa oo uu dheeraa laakiin qayli keliya ee uu qayliyey jeshuwa ama yeshuuca ayuu derbigii kala jajabay sidoo kale sayidkii waday sanduuqa axdiga markuu cagihiisa saaray biyihii biyihii waa ay kala dideen oo jid ayaa furmay oo naag ayaa fiijisay ciidamadiisa seera baraak nin xoog badan ayuu ahaa ma uusan dagaali karin ilaa dhibooro ay ka raacdo intii aanu sii maqlayno cajilooyinkan ama aan waxbarasho sii kororsanayno waa aanu arki doonnaa sida ay dadka u qaanuunayeen ama ay lahaayeen ciise waa mid tabar yar laakiinse waa uu awooday inuu ka reeyo waxyaalahaas oo dhan sida dhimashada